Iskuul Kalbayaan, oo ka mid ah dugsiyada waaweyn ee magaalada Beledweyne, ayaa dhawaan si rasmi ah u shaaciyay fursado shaqo oo loo qoondeeyay macalimiin cusub oo lagu biirinayo waaxda waxbarashada ee dugsiga. Fursadahan shaqo ayaa ah kuwa diiradda lagu saarayo tayeynta waxbarashada iyo buuxinta baahiyaha ka jira qaybaha waxbarashada ee dugsiga. Maamulka Iskuulka Albayaan ee magaalada Beledweyne ayaa sheegay in shaqaaleysiinta macalimiinta cusub ay u dhacday hannaan hufan, iyadoo la marsiiyay tartan furan oo ay ka qayb qaateen boqolaal macalimiin oo ka kala yimid magaalada Beledweyne iyo deegaanada ku dhow. Macalimiinta la doortay ayaa lagu soo xulay aqoontooda, waayo-aragnimadooda iyo awooddooda waxbarid ee ku saleysan maadooyinka muhiimka ah. Maamulaha Iskuulka Albayaan ee magaalada Beledweyne, Ustaad Xasan Waasuge, ayaa ka waramay shaqaaleysiinta macalimiintaasi.
oo iskuulka jooga waxa weeyaan waa cashar waa toban macalin oo labada qeyba jooga qaybta full timeka iyo qaybta part timeka labadaba jooga macalinka waxaan ku xulanaa aqoontiisa iyo backgroundkiisa iyo mataqaanaa khibradiisa waxbarasho iyo inta sano uu wax uu soo baraya ardayda keliya ma fiirin macalinkan baajo wataa eh, jaamacaduu soo dhameeyey eh, mataqaanaa ma fiirino iyo waa in adeer ma fiirino waxaan fiirinaa macalinkaanu aqoonta uu leeyahay iyo warqadda uu wato maxaa u weheliya oo ah baratika markii macalinka intaas uu soo dhammaystirto mas-uuliyadda aanu hayno ayaan idhaahdaa qayb ka qabo iyo ammaano si ammaanadaas u noqoto ammaano sida la rabo loo guto iyadoo fursadaha ardada iyo waalidiinta la bixina haddana macalimiinta fursadaha ay ayagu helayaan uu is- ay ka mid tahay iskuulka uu bixiyo Een, dabcan waxaanu haddana sii ballan qaadaynaa haddee jaanise kale iyo baahi kaleoo macalime ay soo baxdo in ardada wax usoo baratay may dhalinyarta wax usoo baratay dadkooda inuu iskuulka isaguna insha allahu gacan u fidi doono Dhinaca kale, qaar ka mid ah macalimiinta hesha fursadahan shaqo ayaa ka waramay dareenkooda.
bismillaah magacayga waa ustaad yuusuf cabdulaahi axmed waxaan ka mid ahaa macalimiinta dugsiga albayaan integrate school runtii waan bogaadinayaa fursadda qaaliga ah oo ina siiyey dugsiga albayaan anigoo ka mid ah macalimiinta oo soo wax bartay dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka hiiraan runtii cilmigii aan soo bartay oo allihuna jalla wacala igu manaystane waan ugu faa'iideyn doonaa bulshadeeda qaybaheeda kala duwan waana bogaadinayaa fursadda qaaliga ah oo bixiya dugsiga albayaan waxaan ugu baaqayaa macalimiinta kaleenta ee ku sugan gudaha gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne in dugsiga albayaan ee uu fursad u siiyo macalimiinta tayadooda ee sarreysa oo uu qaadanayo in ayagana ay ka faa'iidaystaan insha allah Eh, magacaygu waxaa waaye yaxya cabdiqaadir oo ka mid ah macalimiinta ka shaqeysa madarasada iskuulka albayaan Eh, waana ku faraxsanahay macalinimada fursadda macalimada ah oon kaga shaqeynayo iskuulka ama madarasada albayaan Shaqaaleysiinta macalimiinta cusub ayaa ah tallaabo muhiim ah oo ka qayb ka ah dadaallada lagu horumarinayo waxbarashada deegaanka iyadoo sidoo kale fursad loo siiyay macalimiinta dhalinyarada ah ee shaqo raadiska ahaa.